waxaa tobankii bishii koowaad soo gaartay qoraal ka soo baxay xubno ka mid ah guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka oo ku saabsaneyd in ay xubinnimadii iyo xilka guddiga u hayeyba iga hayuubiyeen xubnahaas qoraalka ku xusan ama ka saxiixan oo guddoomiyuhu horjoogto u tahay waxay igu eedeeyeen saddex qodob oo kale ah inaan ka shaqeeyey guddiga dumintiisa inaan si bareera u baabi'iyey sumcadda guddiga inaan ku tuntay sharciga guddiga haddaba waxaan jeclahay inaan fursaddan ugu faadihaysto faa'iidaysto jawaab koobanna ka bixiyo qoraalka weydada ah oo aan tayada badan lahayn kana soo baxay xubnahaas guddoomiyii horjoogtada u tahay sharciyadda uu ku fadhiyo iyo xaqiiqooyinka ka jira guddiga dhexdiisa sida aada la socotaan xubnaha guddiga waxaa ansixiyey golaha shacabka oo xubin kasta oo guddiga ka mid ah goonideed ugu codaysay baarlamaanka ugu codeeyey si la mid ah doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidaasi si la mid ah oo ka sii horeysay ay u ansixiyeen golaha wasiirada soona soo xulistiisa wasaaradda arrimaha gudahana ay ka shaqaysay una gudbisay golaha wasiirada isla marka isla wasaaradda oo qabashada araajida iyo gudbinta golaha wasiirada waajibaadkeedu ahayd intaas oo marxaladood xubin guddi lasoo lasoo mariyey ayaa guddoomiyaha guddiga iyada oo ku qarinaysa fashilka ay dhex fadhido iyo ceebaha badan ee ka soo baxay inay ku qariso go-aanka sharci darada ah kuna dhisan dulmiga sida aada la socotaan guddiga waxa uu hadda jiraa jirsaday muddo saddex sano iyo maaragtay dheeraad waxaana loo igmaday inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah kuna dhisan cadaalad oo eexla-aan ah ee looma dhisin guddigan inuu inuu maaragtay shaksiyad danihiisa gaarka ah ku fushado iyo ulajeedooyin oo fogfog oo iyada u gaar ah ay ay maaragtay u adeegsan u adeegsan rabto iyadoo aan loo turin waajibaadka la inoo dhisay iyo dhaartii aan u soo marnay fulinta waajibaadkaas waxaan iftiiminayaa xaalado xaaladaha ka jira guddiga dhexdiisa oo muddooyinkan dambe ee la daalaadhacayay khilaafaad xargaha goostay kaasoo salka ku haya shaqada guddiga qaabka loo maamulayo iyo ilaalinta shuruucda u degsan ee guddiga lagu dhaqaayo sida ay ku sida ay ka muuqato warqadda xubnaha ku saxiixan tiradooda waa lix sidaa la socotaana guddiga waa sagaal xubnood guud ahaan waa sagaal xubnood halkaas waxaad ka garan kartaan in guddiga dhexdiisa kala fakir duwanaansho iyo khilaafaad oo ka dhex jiro sanadkii lasoo dhaafay dhexdiisa ayaan waxaan gudoomiy guddoomiyaha guddiga u jeedinay anagoo xubno guddiga ka mid ah anigoo aan ku jiro qaladaadka badan ee ka jira wada shaqaynta iyo howlgalka iyo gudashada waajibaadka in xal laga gaaro waxaa ka mid ahaa ku dhaqanka shuruucda iyo guud ahaan maamulka iyo maaraynta shaqada guddiga taasoo guddoomiyuhu si bareer ah ay u diiday halkaas uguma harin waxaan isku daynay tiro dhowr jeer ah inaan ku qancinno in la fadhiisto miiska wadahadalka oo aan u bixinay toosinta talada guddiga oo ah mid mas-uuliyad wadareed ah kadib markii muddo laba bilood ah ay diidanayd ayaan waxaan madaxda qaranka gaarsiinay khilaafka oo guddoomiyuhu iska diiday in wadahadal lagu xaliyo si ay u soo farageliyaan halna looga helo khilaafaadka jira waxa ay ugu dambeyn ogolaatay guddiga dhexdiisa in guddiga dhexdiisa arrimahaas xalistaan fursadna loo siiyo si ay u xaliyaan arrimahaas intaa kadib waxa ay isku dayday inay kala disho qaar ka mid ah xubnaha guddiga kuna qanciso waxyaabo iska raqiis ah si kastaba ha ahaatee waxaa bilowday wadahadalkii dagaal dagaalka dheer loo galay waxaan miiska soo saarnay cadeymo ay ka mid yihiin musuqa ka jira guddiga eexda kelitalisnimada cadaaladdarada kooxaysiga iyo kuwo kale oo badan oo guddoomiyihii ay ku cadaan ku caddaynay waxaa sidaa iyo si la mid ah ugu eedeynay warbixin dheerna waxaa sidaas iyo si la mid ah loogu eedeeyey warbixin dheerna ka qoray hay-adaha inala shaqeeya oo maaragtay lagu magacaabo u s aidka iyo creative taasoo taasoo kaasoo ka soo muuqday baraha bulshada waxyaabaha ay ka qoreen waxaa ka mid ah in guddoomiyuhu ku fashilintay hoggaankii guddiga in guddigu guddoomiyuhu ka dhigay dukaan ama mehrad iyadoo ay iska leedahay in guddoomiyaha guddiga lala shaqayn karin in guddoomiyaha guddiga ka shaqeyn ka shaqaynayso danooyin gaar ah in guddoomiyaha guddiga ku guuldareysatay shaqaalaysiinta dad khibrada khibrad iyo aqoon u leh ku kaalmeeyana guddiga gudashada waajibaadkiisa taas beddelkeeda waxa ay wax ku shaqaalaysiisaa nidaamka beeleedka warbixinta la qoray oona lagu sheegay halkaas oo maaragtay iyadoo beejaj badan ah ayaan halkan ka haynaa cidda maaragtay xiiseynaysana waa la wadaagaynaa waxaana qortay u s a oo maaragtay bixisa kaalmada ugu badan ee guddiyada doorashooyinka ama kuweenaba anigu mabaadi mabdi-iyan waxaan aaminsanahay danta guud inay ka horeyso midda gaarka ah waxaana xilka iyo xubinnimada igala weyn danta ummadda soomaaliyeed waxaan qabaa in haddii ummadda soomaaliyeed wax u hagaagaan aniguna ii hagaageen sida sidaa darteed hoggaanka iyo xubnaha guddiga ee ummadda soomaaliyeed doorashadu ka sugayaan waa kuwaas waxaana hubaal ah haddii maanta hal laga gaari waayo in dalku ay iyo dadkaba dhibaato horle ay horseedi doonaan ugu dambayn waxaan marnaba aqbali karin oona raallina ka noqonaynin raallina ka noqon karin warqadda xambaarsan go-aanka dulmiga iyo sharci darrada ku dhisan waxaan ku qanacsanahay ama aan ku qancayaa in baarlamaanka federaalka hortiisa ku caddeeyo wax kasta oo ka jira maamulka maamulka guddiga dhexdiisa waxaana hortegi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo haddaan ogolaasho ka helo golaha shacabka oo aan maaragtay geyn doono dhammaan eedeymahaas anigu korkakor ku soo sheegay aan ku caddayn doono cadeymaheedana horgeyn doono golaha shacabka si ay ummadda soomaaliyeed ay u ogaadaan hagardaamada cusub iyo dhibaatada kusoo wajahan ee guddigaas ee hoggaankiisa uu sidaa yahay ay lala damacsan yahay aad baan u mahadsantahi